wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho waxa ay ku qabatay shir looga hadlayay yareynta saameynta ka dhalata isbeddelka cimilada iyadoona shirkan ay kasoo qeyb galeen mas-uuliyiin ka tirsanaa dowladda federaalka ee soomaaliya wasaaradeeda kala duwan iyo sidoo kale beesha ah caalamka madax ka socotay iyadoona shirka intuu socday lisdhaqri saameynta dunidu idil ku hayso isbeddelka cimilada soomaaliyana ay qeyb ka tahay doctor cabdulaahi khaliif oo dowladda soomaaliya u qaabilsan qorshaha qaran ee isbeddelka cimilada ayaa shirka markii uu soo gabagooyay warbaahinta la hadlay faahfaahinna ka siiyey waxyaabaha shirka looga hadlay soomaaliya waxay diyaarinaysaa wejigii saddexaad ee n d c-ga kaas oo ah sidii dalku uu u yeelan lahaa hadaf iyo yool cad siduu u dhimi lahaa uga hortegi lahaa isbeddelka cimilada una dhimi lahaa diqowga hawada maantay halkan waxaa ka dhacay la tashi aanu la samaynaynay doonarada soomaaliya ama deeqbixiyayaasha soomaaliya annagoo horay ula soo samaynay warbixinno aada u tiro badan dowladda federaalka dowlad goboleedyada private sectorka civil society-ga n g o consortiumka iyo u n ta intaba oo ah hawshan qorshaha qaran loo dejinaya ee kahortaga isbeddelka cimiladu inuu noqdo mid loo wada dhan yahay cid walbana ay tahay roolka ay leedahay ama yoolka ay leedahay inay ka qaadato taasaa maanta halkan isugu kaaya keentay waxaa xafladani ka soo qaybgalay deeqbixiyayaasha soomaaliya safiirka soomaaliya u fadhiya kenya iyo wasiirka isbeddelka cimilada iyo environmentiga ee soomaaliya oo runtii ka jeediyey hadafka dalku uu ka leeyahay isbeddelka cimilada iyo qorshaha dhow iyo kan dheer labadaba annagoo aada ugu mahad celinayno inuu u xaqiijiyey doonarka inay soomaaliya ay qayb ka tahay go-aanadii lagu gaaray baris kii soomaaliyana ay qaaday jidka lagu dhimayo diqowga hawada wasaaradda deegaanka ee isbeddelka cimilada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeysay wadda dadaalo xoogan oo ay ku doonayso in hoos loo dhigo saameynta isbeddelka cimilada